dhinaca kalena mas-uuliyiin ay ka mid yihiin safiirka dowladda soomaaliya dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan siyaasiyiinta soomaalida ee kenya culimada iyo ganacsatada magaalada nairobi oo kulan tala soo jeedina ku yeeshay magaalada nairobi ayaa madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud u soo jeediyey talooyina dhowr ah kuwaasoo ku aadan waxyaabaha ay soomaaliya kenya ay ka filayaan ama soomaalida kenya ka filayaan dowladdiisa cusub sannadaha soo socda wariyahayaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada nairobi mas-uuliyiintan oo isugu jiray kuwo ka kala socday qaar ka mida guddiga ganacsatada iyo guddiga culimmada soomaaliyeed ee magaalada nairobi safiirka dowladda soomaaliya ee dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan mas-uuliyiinta soomaalida ee dowladda kenya ka tirsan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaalida dalka kenya ayaa kulankaasi ka soo jeediyey talooyin dhowr ahaa kuwaasoo ay talooyin ku siinayeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay si rasmi ah xafiiska ula wareegay doctor maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah guddiga culimmada iyo ganacsatada soomaalida nairobi islamarkaana ahaa mas-uulkii soo qabanqaabiyey munaasabadan ayaa goobta ka soo jeediyey talooyin ku aadanaa xukuumadda ay soomaaliya ay maanta u baahan tahay ummadda in la hor keeno dad taya leh oo caqli iyo cilmi iyo khibrad iyo ammaano iyo diin iyo wanaag u saaxiiba in ummadda la hor keeno ayaa laga doonayaa madaxweynaha madaxweynuhu hadda ka hor madaxweynuhu soo noqday khibrad badan buu leeyahay waxaa laga yaabaa afarta sano ee hore inay noqoto iska daba orod iyo iska daba wareeg laakiin maanta waxaan u malaynayaa madaxweyne xasan sheekh waxba kama qarsoona waxaan leeyahay wixii ka khaldama waa wuxuu ula kacay hadda kadib tii hore laakiin cafa allahu camaa salaf wixii tegey way tegeen wax tegeenna tiigsimaad ma leh waxaan rabnaa oon madaxweynaha kula dardaarmaynaa laba arrimood ba inuu ka ilaaliyo dowladda si ay u guulaysato waxaa jira wax la yidhaahdo kitchen cabinet wasiirada iyo xukuumadda xukuumadaan ahayn oo kale oo jikada maaragtay ka shaqaysa kuwa la keenay ee dadka la hor keenayna ay iska yihiin for example bay soomaaliya in badan oo ka mid kusoo shaqaynaysa dad gaara ayaa talada badanaa maamula kuwana wax la soo kariyey sida jikada jikada markii la galo wax la soo kariyo unbaa laguu keenaa soo maha cuntadaiyo bisil waxa laga sameeyeyna ma garanaysa adeer cunun baa lagu leeyahay soo maha marka kitchen cabinetkaas in laga ilaaliyo waxa la yidhaahdo mulkiile na in laga ilaaliyo iyadana mulkiiluhu waa soomaali oo dhan kulligeen mulkiilayaal baa nahay soo maha ma noqon karo qof gaara mulkiile inuu dalkan ku tasarufo sidii soo dhici jirtay taa waa inay meesha ka baxdaa xildhibaan yuusuf xasan oo ah xildhibaanka soomaaliga ee laga soo doorto magaalada nairobi ayaa shacabka soomaaliyeed u soo jeediyey inay garab istaagaan madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud si ay u guulaystaan madaxweynaha iyo dowladdiisa iyo guud ahaanba dalkuba dadka halkan intooda badan ka hadlayay waxay u egtahay soomaaliya in hal nin keliya uu ayatiinkeeda goyn doono xasan sheekh wuxuu u baahan yahay afarta faree kale in ay wax la qabtaan tan koowaad waa shacabka soomaaliyeed instituutyadan faraha badan ee aada sheegaysaan baa loo baahan yahay in iyaguna ay garab galaan oo ay madaxweynaha wax la qabtaan nin keligii wax ma samayn karo intaad meeshaasi ka soo dhawaaqi lahaydeen social mediaga aad ka dhawaaqi lahaydeen fadhikudirir fadhi kudirirkan faraha badan joojiya madaxweynaha garab gala taageera hadduu guulaystana soomaali o dhan baa guulaysanaysa hadduu guulaysan waayana hadda soomaali o dhan baa dhaawaceeda qaadaysa marka waxaan anigu ku leeyahay madaxweyne guulayso ilaahay ha kula garab galo annagu haddaan nahay dadka dibadda jooga ma lihin annagu dadkii ku oran lahaa waxaa samee waxaan ha samayn anigu waxaan nahay dadkii kugu taageeri lahaa inaad ku guulaysato maxamuud axmed nuur tarsan safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya oo ka mid ahaa xubnihii munaasabadda ka hadlay ayaa xusay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu yahay madaxweyne nasiib badan oo fursad u helay wakhti kale oo uu ku sixi karo waxyaabihii ka khaldamay xukuumaddiisii hore waxaan rabnaa marka madaxweynaha inaan la wadaagno bulshadan ducada ay u ducaynayso xasan sheekh kuma cusba siyaasadda afar sano soo hogaaminahayay runtii fursad ka weyn madaxweynayaasha kale ayuu xasan sheekh haystaa fursadda ka weyn waxaa waaye inuu afar sano soo maamulay horay buu dhahay qabyo ninkeedaa dhammaystira marka qabyo ninkeedaa dhammaystira dhammaystirkii ayuu hadda ku socdaa inuu dhammaystiro wixii ka dhimanaa iyo wixii u kordhayba wixii u kordhay sababtoo afar sano wuxuu arkahayaa markuu bannaanka ka joogo afar sano wuxuu arkahayaa wixii qalad ka dhacay iyo meeshuu ka gaabiyey iyo meeshuu u baahan yahay inuu maaragtay wax ka qabto ayuu arkahaya marka ha la taageero madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa iyo iyo xukuumadda uu dhisi doono hala da- hala taageero dhammaan mas-uuliyiintii goobta ka hadlay ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in fursad la siiyo madaxweyne xasan iyo dowladdiisa cusub iyagoo sidoo kale u soo jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in la dhammaystiro ballanqaadyo ay ka mid yihiin dhammaystirka dastuurka dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka iyo qodobo kale khadar maxamuud xareed v o a nairobi